dhallinyarada soomaaliyeed ayaa sanad walba waxaay deeq waxbarasho ka helaan dowladaha dunida kuwaasi oo ka taageera inta badan waxbarasho bilaash ah iyo nolosha deegaanka waxaayna la kulmaan qaarkood dhibaatooyin xagga cimilada dalka ay ku sugan yihiin farxaan abuukar maxamuud oo kamid ah ardayda wax ku barta dalka suudaan oo aan jowhar kula kulmay ayaa ka warbixiyey sida ay tahay nolosha ardayda soomaaliyeed ee wax ku barta dalka suudaan iyo heerka ay gaarsiisan tahay waxbarashada dalkaasi
wallaahi suudaan horta markay haddii dhagaada igu soo maqlaan waxaa kugu soo degdegayo waxbarasho ay suudaan dhiibto midnaxo ay suudaan ay dhiibto marka waxaa ku yaala jaamacadiin aad u fara badan mid yacni oo maxalli ah oo yani dowladda aan yani mid oo dowladda ay gacanta ay ku hayso iyo mid yani dowladdana ka madax bannaan oona ka sarreeyo oo inta adduunka yani loogu yimaado intii muslin ah ay u imaado diintana ka barato luqadda carabigana ka barato walaa filiisimaysa hadaad tagta suudaan nim aad is leedaha maanta meeshan waxbarasho usoo doonaaha aad ku arkaysa waxbarasho usoo doonaayo wadan aad dakhliis u sarreeyo waxbarasho u sarreyso xag walba yani xagga teknolojiyada aad ugu sarreeya ayaga waxtaa meexada wax ka dhiibo aad ku arkaysa haddana ayagoo joogo waayo u joogaan waxay u imaadeen bis oo keliya diinta islaamkas inay ka bartaan jaamacado badanaa ku yaalo oo meenxooyin dhiiba oo dad badanoo ajaaniba meeshaas u yimaado waxay dowladdu u sameysay ajaanibadaasoo kale guryasiisa ah cunooyinasiisa yani waqtigooda ay ku qaataan jaamacaddu waa free marka jaamacad dhowr jaamacadun ku yaalo ilaa iyo waxaa isku yimaado wadamo dhowr oo boqolaal kor u dhaafayo oo waxbarasho usoo doonto dhinaca kale farxaan ayaa sheegay inay ka duwan tahay waxbarashada dalka suudaan habka ay ardayda wax ugu bartaan jaamacadaha dalka soomaaliya ku yaala wallaahi aniga ad meeshaas haddaan tegay halkaan anigo haddii imtixaan la gelaa waraaqadii qalina laysoos dhigi jiray laakiin xagga haddaan tegay waraaqadii qalina maba aragbo imtixaanka wax lagu gelaa waa kombyuutar magacaada iyo dhikaarkaada aad gelinaysaa raqam juluuska raqamkaad ku fadhiisaysa lambarkaad ku fadhiisaysaa gelinaysaa kombyuutara ku horyaal kombyuutarkaas ugu shaqaynaysaa kombyuutarkaasna ugu soo degaysa ad wax qalan aadan isticmaalin ama aadan adeegsanin marka xagga teknolojiyadan halkaasay ka maraayaan yacni waa dad aad teknolojiyadan ugu sarreeyo loona waxbarasho doonto xagga teknoloji ahaan xagga diin ahaan xagga luqad carabi ahaan iyo nuuca aqoonta ka mid eh waa meesha keliya afrika oo loo waxbarasho doonto waxaa soo badanaya dhalinyarada kasoo qalajibisay dugsada sare iyo jaamacadaha oo dibadaha u aadaya siday usoo dhammaystiri lahaayeen hamigooda waxbarasho inkastoo ay jiraan qaarkood oo dhibaato kala kulma waddanka ay joogaan haddii ay noqoto nolosha iyo sidoo kale cimilada deegaanka ay joogaan